mahmaahyadii cutubka toban iyo shanaad jawaabta qaboobo carada way qaboojisaa laakiinse hadalkii qalafsanu xanaaq buu kiciyaa kuwa caqliga leh carabkoodu aqoon buu ku hadlaa laakiinse afka nacasyadu wuxuu shubaa nacasnimo rabbiga indhihiisu meel kastay jiraan iyagoo fiirinaya kuwa xun iyo kuwa wanaagsan carabka wanaagsanu waa geed nololeed laakiinse carabka qalloocan ayaa qalbigu ku jabaa nacasku edbinta aabbihiis wuu quursadaa laakiinse kii canaanta maqlaa miyir buu yeeshaa kan xaqa ah gurigiisa qasnad weyn baa taal laakiinse waxa kan sharka leh u kordhaa waa dhib kuwa caqliga leh bushimahoodu aqoon bay faafiyaan laakiinse qalbiga nacasyadu sidaas ma aha allabariga kuwa sharka lahu rabbiga waa u karaahiyo laakiinse kuwa quman baryadoodu isagay ka farxisaa jidka kan sharka lahu rabbiga waa u karaahiyo laakiinse isagu waa jecel yahay kii xaqnimada raaca kii jidka ka taga waa u taqsiir kulul oo kii canaanta nacebuna wuu dhiman doonaa shi'ool iyo haligaadu baa rabbiga hortiisay yaalliin haddaba intee in ka sii badan buu arkaa qalbiga binu-aadmiga kii wax quursadaa ma jecla in la canaanto oo dooni maayo inuu kuwa aqliga leh u tago qalbigii faraxsan wejiguu nuuriyaa laakiinse cololxumaanta ayaa qalbigu ku jabaa kii garasho leh qalbigiisu aqoon buu doondoonaa laakiinse nacasyada afkoodu wuxuu cunaa nacasnimo kuwa dhibaataysan maalmahooda oo dhammu waa xunxun yihiin laakiinse kii qalbigiisu faraxsan yahay had iyo goorba waa u iid wax yar oo rabbiga ka cabsashadiisu la jirto ayaa ka wanaagsan qasnado badan oo dhib la jirto cunto qudaareed oo jacayl la jiro ayaa ka wanaagsan dibi la cayiliyey oo nacayb la jiro ninkii caro badanu muran buu kiciyaa laakiinse kii carada u gaabiyaa murankuu qaboojiyaa ninkii caajis ah jidkiisu waa sida meel qodxan leh oo kale laakiinse kii xaq ah jidkiisu waa dariiq bannaan wiilkii caqli lahu aabbihiisuu ka farxiyaa laakiinse ninkii nacas ahu hooyadiisuu quursadaa nacasnimadu waa u farxad ninkii caqli daran laakiinse ninkii garasho lahu si quman buu u socdaa meeshii aan talo jirin xaajooyinku waa baabba' laakiinse taliyayaashii badan ayay ku hagaagaan nin wuxuu farxad ka helaa jawaabta afkiisa oo ereygii wakhti ku habboon la yidhaahdaana sidee buu u wanaagsan yahay jidka noloshu waa u kor kii caqli leh si uu uga tago shii'oolka hoose rabbigu wuu dumin doonaa guriga kuwa kibirka leh laakiinse dhulka camalka xadkiisa wuu adkayn doonaa rabbigu fikirrada sharka ah aad buu u karhaa laakiinse kuwa daahirkaa hadal wanaagsan bay ku hadlaan kan faa'iido uhun guri weynu reerkiisuu dhibaa laakiinse kii hadiyadaha nacebu wuu noolaan doonaa kan xaqa ah qalbigiisu wuxuu ka fekeraa sida loo jawaabo laakiinse kuwa sharka leh afkoodu wuxuu shubaa waxyaalo shar ah rabbigu kuwa sharka leh wuu ka fog yahay laakiinse kuwa xaqa ah baryadooduu maqlaa indhaha nuurkoodu qalbiguu ka farxiyaa oo warkii wanaagsanuna lafuhuu barwaaqaysiiyaa dhegtii canaanta nolosha maqashaa waxay joogi doontaa kuwa caqliga le dhexdooda kii edbinta diidaa naftiisuu quursadaa laakiinse kii canaanta maqlaa waxgarashow helaa rabbiga ka cabsashadiisu waa edbinta xigmadda oo sharaftana waxaa ka horreeya is-hoosaysiinta